waxaa maanta magaalada muqdisho caasimada dalka ka bilaaban doono isdiiwaangelinta codbixiyaasha la filaya in ay doorataan golayaasha deegaanka gudoomiyaha guddiga doorashooyinka qaranka iyo sohdimaha soomaaliya mudane cabdikariin axmed xasan ayaa si rasmi ah u shaaciyey in diiwaangelinta ay tahay lacag la-aan maantana ay ka bilaaban doonto degmada shangaani ee gobolka banaadir waxa uu ugu baaqay dadka ku dhaqan gobolka banaadir qeybooda kala duwan in ay tagaan goobaha diiwaangelinta codbixiyaasha si ay uga qeyb qaataan doorashada qof iyo codka ah ee dhowaan ka dhacaysa gobolka banaadir allahu tacaala waa maalin weyn waa maalin dadka soomaaliyeed muhiim u ah especially dadka ku nool gobolka banaadir sanadkii kun iyo sagaal boqol lixdan iyo sagaalkii a ugu dambeysay inay shacabkan u dareeraan inay doortaan madaxdooda xildhibaanada golaha deegaanka iyo duqooda magaalada marka waa sharaf waa maalin weyn waa maalin qof walboo soomaali ah ay u tahay history caasimadda dalka soomaaliya waa muraayadii dalka caasimaddu haddii ay ka bilaabato dadku inay isdoortaan dalka intiisoo kale qeybo fara badan oo ka mid ah olher doorashaa ka dhacda shacbigu ay gola deegaan kusoo doorteen ilaahi hadduu ku idmahayo gobolka banaadirna wuxuu u noqonayaa inta kale inay israacaan sideedababa haadba haad baa kiciya waxaan qabaa haadka gobolka banaadir marka uu duulo oo uu u duulo dhinaca democratisyationka iyo xorriyatul qowlka iyo xilliga iyoiyo dhankii dadku inay doortaan dadkooda inta kalena waa raaci doonaan insha allahu tacaala berri waa maalin weyn weliba berri waxaa nasiib u yeeshay degmada shingaani oo ah degmadii ugu faca weyn degmooyin gobolka banaadir waa degmadii ugu horreysay ee degmo noqota gobolka banaadir kun iyo sagaal boqol labaatan iyo sideedii taariikhdaas faca weyn leh baa opportunity u yeelata inay noqoto degmada ugu horeysa oo aan ka bilaabi doono diiwaangelinta dadweynaha ee golaha deegaanka insha allahu tacaala waxaa ku xigi doona degmooyinka kale sida xamarweyne xamar jajab shibis waaberi cabdicasiis boondheere iyo dhammaan degmooyinka kaleo dhan waa geli doona insha allahu tacaala haddaan nahay guddiga doorashada ee guddiga doorashada madaxa bannaan iyo sohdimuhu waxaa naga go-an dalkan in mandatkina la siiyo ahay dadka inaan gaarsiino inay fursad uga faa'iidaystaan inay iscodeeyaan inaan insha allahu tacaala aan arrinka ayadaa ka rumayno riyada qof walboo soomaali ah oo ah inuu madaxdiisa ama ha noqoto heer golo deegaan ama ha noqoto heer qaranbaba in futurku dadka soomaaliyeed ay gacmaha isqabsadaan oo ay madaxdooda doortaan insha allahu tacala berri waa maalin weyn gaar ahaan gobolka banaadir waa maalin ku weyn qof walbana waxaan jeclaan lahaa inuu fursaddaa ka faa'iidaysto waa lacag la-aan waxaa dhowaan la filayaa in magaalada muqdisho ka dhacdo doorashada dadweynaha taasi oo markii ugu horreysay tan iyo burburkii dowladdii dhexe aan lagu qabanin gobolka banaadira